ciidamada maamulka iskugu yeedhay israa'iil ee dullaanka gardarada markii hore ku soo qaaday marinka khaza ayaa waxay iminka wadaan mudaaharadyo ballaaran oy kaga soo horjeedaan maamulkooda ku soo qasbay dagaalka marinka khaza ciidamadan ayaa waxay dalbanayeen kooxda muqaamada falastiin lala gaaray heshiis deg deg ah iyo maxaabiis weydaarsi dhexmara labada dhinac mudaaharadyadan oy markii hore bilaabeen ciidamadii cirka iyo kuwa badda ee maamulka yuhuudda ayaa waxaa haddana qayb ka noqday saraakiil ka tirsan ciidamada sirdoonka militariga maamulka yuhuudda waxayna iskugu jiraan saraakiil askar shaqaynaysa iyo sidoo kale kuwo hore shaqada uga fadhiistay sidoo kale dibadbaxyada looga soo horjeeda maamulka yuhuudda islamarkaanay dhigayeen xubnaha ka tirsan maamulka ayaa waxaa ku soo biiray aqoon-yahanada wax ka dhiga jaamacadaha maamulka yuhuudda waxayna sheegayaan aqoon-yahanada inay laasim tahay in la gaaray shis xabad joojin iyo maxaabiis weydaarsi dhexmara kooxda muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda si maxaabiista yuhuudda iyagoo nabad qabay dib ugu soo laabtaan guryahooda iyo helladooda iyagoona intaa ku dareen howlgalka militari ay madaxda maamulka yuhuudda ku baaqayaan uu dhibaato sii gelini karo nolosha maxaabiista ku sugan marinka khaza mudaaharadyada looga soo horjeedo sii socshada dagaalka ay yuhuudda ku qaaday marinka khaza ayaa inta badan ka dhacaya goobaha xasaasiga ee dhulka ay yuhuudda xoogga ku haysato oo ay ka mid yihiin xarumaha ugu muhiimsan xukuumaddu hogaamiye netanyahu dadka ka qaybgalaya mudaaharadyada ayaana ka mid ah kuwa ugu saamaynta badan maamulka sida saraakiisha ciidamada militariga iyo xubno ka tirsan waaxda dagaalka ee maamulka yuhuudda duulayaasha diyaaradaha ayaana kuwa ugu badanee ka soo horjeeda maamulka yuhuudda ra'yi aruurin la sameeyey ayaana lagu sheegay in sagaal boqol iyo konton ka mid ah duulayaasha diyaaradda ay ka soo horjeedaan dagaalka marinka khaza waxayna sheegay inay muhiimaddu u arkaan in dagaalka la soo gebagabeeyo siyaasadda iyo militariga maamulka yuhuudda oo markii hore dadka u muujinayay inay yihiin kuwa iswaafaqsan oo isku mowqif ka qaataya dagaalka ay ka wadaan marinka khaza ayaa waxaa hadda soo baxday khilaafka iyo muranka baaxadda leh u dhexeeyo waaxda militariga ayaana haatana cidadiska ku kordhisay hoggaanka siyaasadda ee maamulka yuhuudda si uu go-aan uga qaatay heshiiska waxaana laga yaabaa inay sii ballaartaan mudaaharadyadan sidaay ku soo waramayaan wariyaasha ku sugan furimaha iyo goobaha militariga ay ku sugan yihiin militariga yuhuudda ayaana sheegay in haddii uu dagaalka sii socdo hadalkoodana aan waxba laga soo qaadan ay sii kordhayaan khasaaraha nafeed iyo midka maaliyadeed ee gaaraya ciidamada militariga maamulka yuhuudda inay aqoon-yahanadii kuwa haldoorka u ah bulshada yuhuudda ee ka qaybgalaan mudaaharadyada ayaa laga yaabaa inuu wax badan ku khasaara maamulka yuhuudda ayna bulshada ku kala fikar duwanaadaan militariga iyo howlgalku maamulka yuhuudda sheegay inay ku soo furanayaan maxaabiistooda ku xihan xabsiyada kooxda muqaawamada falastiin heerka uu la eegyahay dibadbaxyadan ayaan laga yaabaa inuu keeno go-aan deg deg ah oo dagaalka khaza lagu joojiyo islamarkaana maamulka yuhuuddu tallaabo wax kuol loo suurtagelin karaa in kooxda muqaawamada falastiin ay la gaaraan heshiis xabad joojin iyo maxaabiis weydaarsi maamulka gumaystaha yuhuudda ee uu hogaaminayay dhiigyo cabka lagu magacaabo benyamin netanyahu ayaana wajahaya walaaca xooggan ee uu ka qabo mudaaharadadii sii xoogeysanaya marba marka ka dambeysa maqal lagu daabacay wargeeska iyo diyacood xranood ee ka soo baxa dhulka yuhuudda xooga koystan islamarkaana uu qalinka u qaatay falanqeeya dhanka caskariga oo lagu magacaabo yuusi yuhuushac ayaa ciwaan looga dhigay diyaargarowga kicinta iyo walwalka mudaaharadyada waxaana uu ku sheegay in arrintan ay suurtagelin karto in militariga yuhuudda ay joojiyaan shaqada islamarkaana ay kacdo xaaladda guud ee maamulka yuhuudda wuxuu sidoo kale ninkani tilmaamay in saraakiisha ciidamada qudhooda ay maanta wajahayaan xalad adag iyagoona ku mashquulsan sidii ay u dejin lahaayeen xaaladda kacsan ee ka dhex jirta militariga waxayna iska indhatireen khataraha baasan ee kaga imaanaya dhanka bannaanka intii ay diiradda saari lahaayeen dagaalada uga furan dhanka daanta galbeed marinka khaza iyo xiisada ka soo cusboonaatay dalka suuriya ee looga cabsi qabo inay soo farageliso dowladda turkiga ama ay si dowla socdaan wadahadallada u dhexeeya dowladaha maraykanka iyo iiraan ayaa waxay ku mashquulsan yihiin fariimo ka timid duuliyayaasha diyaaradaha iyo sidii ay u dejin lahaayeen asmada iyo dibadbaxyada ka dhex jira militariga ayuu yidhi yuusi yuhushac oo ah falanqeeye militari maqalka uu daabacay ninkan falanqeeyaha militariga ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay inuu farqi weyn u dhexeeya siday ula tacaamulayaan madaxda hogaamiyayaasha dagaalka asmad iyo mudaaharadada ka dhex jira militariga iyo sida uu wadciga guud yahay waxaa sidoo kale lagu sheegay maqalka in madaxii hore ee militariga yuhuudda ninka lagu magacaabo hartis haliifi uu ahaa mid aad ugu dabaacsan ciidamada yuhuudda halka hogaamiyaha militariga ee hadda joogan uu yahay mid aad ugu daran ciidamada militariga ee ka dagaalamaya marinka khaza iyo guud ahaan jabahadaha kale waxaanay arrimahan oo dhan maamulka yuhuudda u kulmeen xilli uu caqabad weyn ka wajahayo dhanka ciidamaynta shacabka reedka islamarkaan uu militariga ku sugan marinka khaza wajahaya ciidamo yari baasan awooddoodana ay daciiftay webseed loogu magacaabo shuuri maryam ayaa lagu daabacay in ciidamada yuhuudda ay go'aansaday inay kordhiyaan haweenka ay ciidameynayaan maadaama ay jirto dhibaato la xidhiirta ciidamo yari waxaa sidoo kale lagu sheegay websayteka in go'aankani ay qaateen ciidamada yuhuudda kadib markii dhallinyaradii wiilashaah ay ka baxsanayaan ciidamaynta waxayna midaani ku noqotay waaxda militariga yuhuudda dhibaato aysan weligooda la kulmin doctor zaif leriro waa baradhiga qaybta habdhaqanka ciidamada islamarkaana wax badan kala socday xidhiidhka ciidamada militariga yuhuudda ayaa waxauu tibaaxay in go-aanka militariga yuhuudda ay ku ciidameynayeen haweenka ay tahay mid ay ku sheegeen inay fursad ku siinayaan dumarka si ay xuquuqdooda u gutaan waxayna dumarka noqdeen kuwa si qasaba loo dagaalgeliyo islamarkaana furmaha dagaalka ku sugnaanaya ilaa laba san iyo siddeed bilood oo dhammaystiran waana wakhtiga rasmiga ee ragga ka tirsan militariga yuhuudda ee furmaha ku sugnaanayaan isku soo wadaduub oo dhammaan xubnaha ka kooban waaxda militariga yuhuudda ayaa kasoo horjeeda in dagaalka khaza la sii wado sababo ku aadan khasaaraha gaariya militariga oo aad u batay iyo inay yaraadeen dadka qoranaya ciidamada si ay dagaalka qayb uga galaan ciidamada yuhuudiya ku sugan furimaha marinka khaza ayaa kuwa ugu daran dhigaya dibadbaxyada hurinayana buuqaya asmada maamulka yuhuudda dhexdiisa si loo soo gebagabeeyo dagaalka marinka ee uu dhiigga badan ku daatay iyaguna ay ku daaleen waxayna dalbanayeen dhammaan ciidamada dhigaya dibadbaxyada in si deg dega loo gaadhay si saxbad joojin ah si ay u badbaado nolosha dadka maxaabiista ah muuqaalo kala duwan oo kooxda muqaamada falastiin ka soo duubtay maxaabiista ku jira gacantooda ayaa waxay sheegeen dhibaatada ugu weyn ay wajahayaan ay tahay gantaalada iyo duqeymaha yuhuudda iyagoona sheegay in maalintii ay dhimanayaan wax ka badan boqol jeer in badan oo ka mid a maxaabiista ayaana warbixinada qaar tilmaamayaan inay ku dhinteen duqeymaha yuhuudda sidai kooxda muqaamada falastiin shaaca ka qaaday maamulka yuhuuddu qudhiisana uu xaqiijiyey